أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga sagaalaad ee manduumatu maqaasi oo ka sheekaynaysa qasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya asheekh casaam abuuyaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu kusoo dhex jirnay manduumat almaqaazi axmed albadawi iska lahaa ayaynu kusoo dhex jirnay gaar ahaan dagaalkii beder waxaa noogu dambeysay cutba ibnu rabiica iyo xakiim ibnu xisaam iyo ninkii la oran jiray cumayr ibnu wahab oo ku taliyey dagaalka in laga laabto laakiin ninkii abujahal la oran jiray intuu ka diiday ibnulxadarami uu yidhi dagaalka huri oo qayli haddii markaa qayladhaanta uu dhiibay ninkii la oran jiray ibnulxadarami waxaa bilaabmaya markaas dagaalkiibaa bilaabmaya waa laisku safanaya dagaalka wuxuu ku bilaabmay waxaa loo yaqaano almubaaraza in laysku soo baxo oo dhowr nin lasoo saaro dhowr ninna xaagka laga soo saaro kadibna dagaalkooda laysku daawado qorana qorada kale aanay u gurmanin dagaal wuxuu ahaa raganimo leh ayuu ahaa laakiin dagaalka hadda jira ayaa wuxuu yahay dagaal fulinimo ku salaysan weeyaan oo nin kasta oo fulaya waxbuu dili karaa nin kasta oo liito oo tamar daranna waxbuu dili karaa waxaa la wariyaa niman ciise ah oo qolada ciise madoobaa loo yaqaano ayaa waxaa la wariyey waxay islaayeen baa la niman axmaarah warmo iyo seefo iyo golxubkii lagu yaqaanay ciisa ayay wataan nimankan axmaaradaana waxay wataan qoryo iyo hub dhacaya ayay wataanoo meel fog laga soo ridayo marka nimankii mabay ogeynba hubkan iyo waxaan way aqooninbe warmahoodii ku dagaal galeen kadibna waxaa laga toogtay meel fog baa laga toogtay iyagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya ayay soo laabteen baa layidhi kadibna odagii watay ayaa la waraysto waxaa layidhi ciisuu dagaalka ku fiicnaaye maanta maxmaaraad ka soo adkaatay ayaa lagu yidhi ciisu marka way caado u leeyihiin markay yaabaan waxay dhahdaan heey ay dhahdaan marka odayga wuxuu yidhi baa la yidhi hee ragga may raganimo laysay baad mooday fariin baa laysay buu yidhi baa layidhi fariin ayaa laysay macnaha qori meel fog laga soo ridayo nin u yimi haba yaraatee ma jiro raganimo ku dilay marka dagaal raganimo laysku dilayo ayuu ahay mubaarasaasa lagu bilaabay faqaama waxa u kacay lilwaliidi ninkii waliid la odhan jiray alwaliid najli cutba cutba wiilkiisana ahaa xaydaratun baa u kacay wa cali bn abi aalib radia allaahu canhu wa xamzatun xamzana lishaybata ayay u kacay waa shayba ibnu rabiica oo ay walaalayiin maxay cutba ay walaalayiin weeyaan wa shaybata oo najli rabiicata rabiica wiilkiisa ahaa wa cutba cutba oo akhuuhu walaalkiya yay walaalayiin shayba ayay walaalayiin macnaha qaama lahu waxaa isku taagay cubaydatun cubaydo ayaa isku taagay id wakti baana u kaceen rashaxuuhu ay soo qadimeenoo ay usoo qadimeen maxay lilmubaarazati ay usoo qadimeen meesha dagaalku suu ku bilaabmay ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi uu ka gelaya dagaalku markuu bilaabmayey waxaa lagu bilaabay mubaaraza lagu bilaabay saddexda nin ee cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica iyo alwaliid ibnu cutba oo cutba uu dhalay ayaa soo baxay saddex ninoo ansaarah oo cawf iyo macaad oo hooyadu cafraa ay tahay iyo cabdullaahi ibnu rawaxa sida la sheegay ayaa u baxay kadibna waxay yidhaahdeen man antum yaa tihi nimayo ansaar baanu nahay yidhaahdeen nimanka noocaasna waanu nahay bay yidhaahdeen akifaa'un kiraam baa tihin bay yidhaahdeen niman loo bixi karo soona bixi kara waa tihiin bay yidhaahdeen laakiin waxaan rabnaa kuwii ilmaadarada ahaa ee naga soo baxay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qum yaa cubaydata bn alxaaris qum yaa xamza qum yaa cali saddexdiinaas istaaga ayuu yidhi waa la yaab waa ilmaadeer weyn tani abnaa'u acmaamin weeyaan dhammaantood waa reer cabdimanaaf weeyaan lixdaa qof maxay yihiin kulligood waa reer cabdimanaaf weeyaan macnaha oo saddexdan gaalna waa reer cabdimanaaf saddexdan haliye ee muslimiinta ka baxayn maxay yihiin waa reer cabdimanaaf weeyaan ka koowaad dee waa xamza ibnu cabdilmuطalib ibnu xaashim ibnu cabdimanaaf weeyaan ka labaadna waa cubaydat ibnu alxaaris ibnu almuطalib ibnu cabdimanaaf weeyaan ka saddexaadee saxaabigaana muxuu yahay waa cali ibnu abi aalib ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf weeyaan saddexda gaalna maxay kale yihiin saddexda kale waa cutba ibnu rabiica ibnu cabdishams ibnu cabdimanaaf weeyaan ka labaadna waa alwaliido isaga uu dhalay weeyaan ka saddexaadna muxuu yahay waa shaybo oo walaalkiya weeyaan abnaaw acmaamin ayaa meesha isku gelaysa oo iska hor imanaysa waxaad dareemaysaa saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam iimaankooda halkuu gaadhay ayaad dareemaysaa ilmaadeeradood ay askax u gurayaan liajli inay gaaloobeen ilaahayna tabaaraka wa tacaala ay ku kufriyeen saddexdiiba markaa siday u dhacday sheekha inoo sheegi doona raxmatullaahi calayhi inoo sheegi doona faqaama wuu isku taagay lilwaliidi oo najli cutbata cutba wiilkiisii ah xaydaratun baa isku taagay xaydara wa cali asmaadiisa ay ka mid tahy wa xamzatun xamzana lishaybata ayuu isku taagay oo najli rabiica rabiica wiilkiisii ah wa cutba cutba oo akhuuhu akhuu maxaa la dhahaa shayba ah qaama lahu waxaa isku taagay cubaydatun cubaydaa isku taagay id wakti baana isku taageen rashaxuuhu ay u sharaxeen haye maxaa dhacay markaas waxaa dhacay saddexdii nin ee muslimiinta ahaa xamse kiisii waa geliyey waana kala gooyey calina kiisii waa geliyey waana kala gooyey saxaabigii cubayda ahaa iyo ninkii cutba ahaa oo laba oday kala ahaana way isweydaarsadeen oo waxay isweydaarsadeen laba dhaawac oo waaweyn ayay isweydaarsadeenoo waxaa la gooyey obeydo lugta ayaa go'day saaqa iyo kubka ayaa go'ay ninkii kalena dhaawac culus baa gaadhay kadibna xamse iyo waxaa ku leexday cali radia allaahu canhuma goortay u dheereeyeen dhaawacoodiina hore ayay u soo qaadeen dhaawacii markaa cobeydo ayuu inoo sheegaya wa qudicat waa la gooyey qadamuhu ay qadamu cubayda ayaa la gooyey waxtamaluuhu way soo xambaarteen wa huwa cubaydana asanu ljeishi ciidankaas beder ka dagaalamayay ninka u da'weynaa buu ahaa fii maa naqaluuhu sida ay soo naqliyeen ahlu siyarku waxay leeyihin cubayda radia allaahu canhu wuxuu ahaa xilligaas nin da'weyn buu ahaayo wuxuu ahaa xilligaas lixdan iyo saddex sano ayuu jiray marka nin da'weyn ayuu ahaa markii dambe lugta ay jireenna gabay buu ku dhuftay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadnaqaayo inuu islaamnimo uu ku dilay ama uu ku geeriyoonaya markaasaa wuxuu lahaa fain taqtacuu rijlii fa innii muslimun urajii biha cayshan min allaahi caaliya waalbasani araxmaanu min fadli manihi libaasa min alislaami qata almasaawiya gabaygaasu ku dhuftay maanaha wuxuu lahaa haddii lugtayda ay jareen maanta marka lugta lay jaray waxaan ahay maxay nin muslimi ayaan ahay ilaahayna waxaan kaga rajayaa lugtaas cayshan min allaahi caaliyan nolol aada u sarraysa ayaan kaga rajaynaya waalbasani araxmaanu min fadli manihi libaasa min alislaami qata almasaawiya ilaahayna hore wuxuu igu deeqay maxay islaamnimo xumaantaydii oo dhan qarisay aa ilaahay tabaaraka wa tacaala iigu deeqay markaasaas ayuu markii dambe uu ku geeriyooday cubayda ibnu alxaaris ibnu almualib ibnu cabdimanaaf oo waa hore markii horeba islaamay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii ugu horeeyey ee muslimay ee islaamnimada ku raacay ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay isagoo dhaawaca waxa uu dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam lugtiisa ayuu u dhigay bowdadiisana waa barkiyey markaasaa wuxuu ku yidhi cubayda radia allaahu canhu low ra'aanii abu aalib lacalima annii axaqu biqowlih wuxuu ku yidhi haddii abu aalib maanta uu noolaan lahaa oo meesha aan taaganahay uu ogaan lahaa gabaygii nebi maxamed uu ku difaacayay inaan ugu xaq leeyahay ayuu ogaan lahaa gabaygaas muxuu yahay wanamnacuhu xataa nusarica xawlahu wanadhalu calaa abnaa'ina walxalaa'ili ayuu lahaa macnaha rasuulka waan difaacaynaa xataa nusara xawlahu ilaa aanu harariisa ku go'no macnaha wanadhalu can abnaa'ina walxalaa'il waxaanu ku ilaawanaa isaga dartii wiilasheeda iyo haweenkeega ayaanu ku ilaawanaa ayuu gabaygaas marka wuxuu yidhi abu aalib baa tiriyey laakiin aniga xaq ule oo maanta ku difaacaya oo hareertaada ku dhimanaya ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadibna waa geeriyooday cubayda radia allaahu canhu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam se soo orortay wuxuu ku yidhi ashhadu annaka shahiid waxaan markhaati kahay inaad tahay shahiid ayaan markhaati kaaga ahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi saddexdaas saxaabina waa saddexda saxaabi ee ay ku soo degtay iyagi iyo qoladii kale ka soo horjeeday haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم آيات كاسي كسودين وهو عبيدنا إذا أخذت هداد قادتين في نعم النصب نصب كوغو نعم بدن كتيرا معنا هذا كوغو أبتريانا وأن نصب معنا أو أبتر سيما لغو فانو أيو وطا عبيدة بن الحارث بن المطلب وين معنا kadib maxaa ku xiga dawaayibna cabdi manaaf weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxay isugu imanayaan cabdimanaaf ayay ku kulmayaan oo cabdimanaaf sida la yaqaano afar wiil ayuu dhalay oo mutalibkan iyo cabdishams iyo haashim nawfal ayuu dhalay marka afartaa wiil ayuu dhalay وشهد المشهد هذا أخواه عن الحسين والطفيل مشبهاه halka sheekhu raxmatullahi caleyh maadaamuu cubayda u ammaanay waxaa kaloo raba ammaantiisa inuu ku daro inay garbihiisana taagnaayeen maalintaa laba wiil ay walaalahaayeen oo xagga islaamnimada iyo beder xaadiritaankeeda intaba ku shabahay washahida waxaa xaadiray almashhada goobtaa la xaadiray ee haadaa badera akhawaahu labadiisii walaalba xaadiray akhawaa cubayda macnaha ayaa xaadiray yacnii waxaan uga jeedaa labadaa walaalna alxuseyna baan uga jeedaa wadufayla baan uga jeedaa mushbiha u ahaa kuwii shabahay cubayde shabahay macnaha mushbiha cubayda macnaha maxay ku shabaheen fii qidami alislaami walhijrati wa shuhuudi badri bay ku shabaheen macnaha intaba ku shabaheen islaamnimadooduna qadiim bay ahayd hijiradana way soo wada hijiroodeen dagaalka baderna way wada xaadireen saddexdaa nin ayaa dagaalkaas xaadirtay oo kulligood u ah ilmo xaaris anunualib weeyaan labada saxaabi ee xusein iyo tufayl waxay geeriyoodeen khilaafadii cuhmaan ibni cafaan radia allaahu canhu sanadii soddon iyo koowaad ayay hal mar wada geeriyoodeen wabnu khaziyata sawaadun istantala من صفه ورام أن يعتدل نبينا فمسه في كشحه وقال إذ آلام مس قدحه أوجعتني نقصا فأعطني القود وجد في أن كان باشر الجسد الله أكبر العذوي دعي الشيخ رحمة الله عليه ميشن وكقلية رسولك عليه الصلاة والسلام مركو سفاي عيدك أيا نسواد ibnu khaziya la oran jiray oo albalawi qabiilkaa reer balawi ka tirsanaa reer bani najaarna xilfi kula noolaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam caloosha ulkaga gujiyey maadaama ninkani safkii hore uga soo baxay kadibna dhacdo dhex martay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sawaad ibnu ghaziya ayuu sheekhu raxmatullah calayhi inooga waramaya ibnu ghaziya ibnu ghaziya oo sawaadu ah istantala wuxuu ka soo dhex baxay min safihi safkiisa ayuu ka soo hormaray waraama wuxuu doonay nebiyunaa nebigeennuna an yactadila inuu safo oo safka u simo ayuu doonay fa massahu wuxuu kaga taabtay shaygii uu watay fii kashxihi goljilicdiisa ayuu kaga taabtay macnaa waa bayna alkhaasirati ila dalic waa intan goljilicdan wa ayuu kaga taabtay wa qaala wuxuu yihi markaas id aalama markuu xanuunsaday wuxuu yidhi id aalama markuu xanuujiyey masu qidxihi leebkiisa taabashadiisu markii xanuujisay wuxuu hi awjactanii waad i xanuujisay naqsan gujin baad igu xanuujisee faactinii isi alqawada isi ii armacna oo maxaa la yidhahda ii gud ayuu ku yidhi laakiin muxuu ga dallaa wajadda wuxuu ku dadaalay ninkaasi fii an kaana inuu ahaa baashara mid baasharay aljasada jirka inuu baashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisada haddaynu soo khulaasayno waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidanka markuu safayey dagaalkana u diyaarinayay ayaa sawaad ibnu ghaziya saxaabigani safka waxyar kasoo hormaray kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam calooshu kaga taabtay leebka alqidx waxa weeyaan leebka intaan loo samaynin baalasha ayaa qidxa la yidhaahdaa calooshii markuu kaga taabtay markaa ayaa waxaa dhacday sawaad ibnu ghaziya inuu ku yidhaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuul allow cadaalad baa ilaahay tabaaraka watacaala kula soo diray anigana waxbaan kaa tirsanaya inaad ii guddoodi cadaalad samaysid ayaan rabaa oo maxaan kugu sameeyey markaadi gujinaysay way xanuujisuun macna marka anna waxaan rabaa intii in lagina ku xanuujiyo ayaan rabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid isla weyn mid kibir badanna ma ahayn oo haba yaraatee kibirba rasuulka calayhi salaatu wasalaam laguma aqoonin rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu calooshiisa u qaawi wuri ka gooso saxaabigii soo dhaqaaqay ayuu caloosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhunkaday markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam "Maxama- maa xamalaka calaa haada yaa sawaad sawaadow waadigii laxbaan goosanaya ujeedka aad ka leeday maxay tahay markaasuu rasuulku ku yidhi rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadara maa tara faaradtu an yakuuna آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك حكوري الدقال كاسا لقليا حالة لغوتشنا واد أركتها marka inaan geeriyoon doono inaan noolaan doono ma aqaanin haddaan geeriyo waxaan rabaa wixii u dambeeya taabtay inuu noqdo jirka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu u duceeyey laakiin kuma shahiidin dagaalkaas oo waa ka soo badbaaday wabnu ghaziya ninka la yidhaahdo sawaadu magiciisa uu yahay istantala ee taqadama ka hormaray min safihi safkiisa ayuu ka hormaray waraama wuxuu doonay nebiyunaa nebigeennu an yactadila inuu simo safki ayuu doonay fa masahu wuu ka taabtay markaas fii kashxi goljilciisuu ka taabtay wa qaala wuxuu yidhi id wakti aalama uu xanuujiyey masu qidxi leebkiisa taabashadiisu ay xanuujisay awjactanii naqsan gujin baad igu xanuujisaye faactinii isii alqawada aarid isi guditaan ii gud wajada laakiin wuxuu ku dadaalay ninkani fii an kaana inuu noqdo baashara mid baashiro oo taabtay aljasad waa jasadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee daahirka weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalka markuu safay wuu soo laabtay cariishkiisa ayuu ku soo laabtay ilaahay buu tabaaraka watacaala bariyey ducadii caanka ahayd eeu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku duceeyey ee fii saxiix muslim iyo keyrkiiba ku soo aroortay allahuma anjiz lii maa wacadtanii allahuma aatinii maa wacadtanii allahuma in tahlik hadi alcisaaba min ahli lislaam laa tucbadu fi lardi wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ducaysay ducadaas oo uu leeya ilaahayow ballankii adii qaaday oofi ilaah waxaad ii ballan qaaday sii ilaah cisaabadan maanta haddii halaagsanto wax ku caabudaya oo dambe ma jiraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa inuu khaatimul ambiyaa uu yahay ayuu ogaa wuxuu ogaa shareeco ka dambaysana inayna jirin ayuu ogaa wuxuu rasuulku markaa islahaa haddii maanta la jabo in ay u dhammaatay diinkaas saasuu markaa ducada noocaasa ugu ducaysanay waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadaas iyo allabarigaa dheer uu wadeebay culimmadu ay leeyihin dagaalka waxaa lagu galaa laba hub baa lagu galaa labada hub maxay kala yihiin waa silaaxan iyo hubkan caadiga iyo ducada iyo allabariga ayaa lagu galaa caadiyana waxaa lagu yaqaanaa ninka ciidanka wata inaanu dagaalka gelini dagaalka oo maamulo ayaa lagu yaqaanaa laba shay baa lagu dagaalgelaya soomaha markaas waa ima silaax waa ima ducaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam go'aansaday markaas haddii mowqifka dagaalka aanu istaagahaynin seeftiisana aanu ku dagaalamahaynin inuu ducada ugu dadaalo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana sida laga rabo nin kasta oo qaa'ida oo ciidana oo ciidan diraaya laga rabo gaar ahaan dadka umarada ah ayaa laga rabaayo ciidan markay diyaariyaan meeshii iyo meydaankii haddaanay aadi karin oo dee aanay u saamaxhaynin inay duruufta iyo shaqadu aanay u saamaxayn inay goobjoog noqdaan meel walba inay ducada ku wadaan oo ay daba wadaan ayaa looga baahan yahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina baraya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray ducada laa tucbadu fi lardi dhulka lagugu caabudi maayo shareecadan islaamkana lagu cibaadaysan maayo marka qofku markuu ducaynayo ciidan u ducaynayo cisaabo u ducaynayo oo diray inuu lafdiga adeegsado ma u bannaan tahay mise uma banaana ma banaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagu waxyi kale iyo howlo kale ayuu ku socday laakiin adiga kuma banaana inaad tidhaahdid ilaahu inta haddaad jebisid dhulka mar dambe lagugu caabudi maayo taas waxay kasoo horjeedaa adilada iyo nusuusta waaridkaa bay kasoo horjeedaa oo adilada iyo nusuusta waaridka waxayna baraysaa inoona tilmaamaysaa in dhulkan ilaahay tabaaraka watacaala lagu caabudayo ilaa nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam uu yimaado ilaa marka dambe ay dadka dhudhaqo dhan ay muslimiin isugu baxaan waxay noqonaysaa marka kadib iyo been ayay noqonaysaa qof kale inta haddaad jabisid ood jabto lagu caabudi maayo waa kadib iyo beenuun weeyaan laguma ducaynayo laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaguu ku duceeyey saasaanu dareemaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu aada u duceeyey go'i baa ka dhacay abubakar baa goynta u soo qaaday ayuu ku yihi rasuul allah kafaaka munaashadatuka rabbuk fa inahu yunjizu laka sayunjizu laka maa wacadak intaasaa nagu filan buu ku yidhi rasuulka marka wuxuu dareemay saxaabadiisu ka dareemay idminaan iyo deganaansho ka dareemay haddama abubakarba u hadlay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo baxay isagoo akhrinaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur isagoo akhrinaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo baxay ducada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamay qur-aanko id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin a ilaahay tabaaraka watacaala ku tilmaamay dhinaca kale qurayshna iyaguna way alla baryeen way alla baryeen ilaahay baa tabaaraka watacaala howl wata abu jahal oo ciidanka gaalada watay aa gacma taagay muxuu ku ducaystay allaahuma aqطacna lilraxim waataana bima laa yucraf faaxinhu lghadaa ayuu ku yidhi markaas ilaahayow kaayaga qaraabo goyska ah waxaan la aqoonna la yimi ilaah baritoo la baabi ayuu ku yidhi yaa waxaan la aqoon la yimi oo diintii xanafiyada khilaafay oo qaraabada gooyey oo nebi maxamed beeniyey oo isaga maana afkiisa ilaahay tabaaraka watacaala uu ku gowracay macnaha ilaahayna qur-aankiisa ku sheegay in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuuduu nacud walan tugniya cankum fiatukum shayئa walow kahurat waana allaha maca almuuminiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadii markuu dhameeyey uu soo baxay kadibna wuxuu qaaday xafna ama xantoomo cara ayuu qaaday kadibna wuxuu rasuulku saa ugu seedhiyey gaaladii shaahat ilwujuuh kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii intuu la hadlay buu shuddu ku kiciya nimanka kadibna haziimadii ayaa ka dhacday la arkay baa ka dhacday xafnadii yareed waxay noqotay mid qof walba indhaa kaga dhacda ayay noqotay qur-aankana ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay inuu ilaahay qaybiyey oo gaadhsiiyey falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa tacabiro ciida wax u qaybin kara gaalada intaa leg ma jiro laakiin allah tabaaraka wa tacaala u qaybiyey saasaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa Een, kadibna waxaa dhacday markuu ducadii dhammaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo cariishkiisii uu ku waree ku laabtay inuu yar lolooday malaa'igtana uu arkay halkaasaynu insha allah tacaala beri ayaynu kasii bilaabi doonaa subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال